degmada ceel waaqi ee gobolka gado ayaa maanta laga daafuray isbitaal bareefada oo loo qalabeeyey qaab casri ah iyadoona laga heli karo qaliimada noocyadeeda kala duwan iyo shaybaaro casriyeysan kaasoo ay bulshada ceel waaqi ay baahi badan ay u qabeen maamulka isbitaalka ayaa ugu horey munaasabadda xadhajarka ka hadlay iyagoona si gaar ah u sharaxay isbitaalkani waxa uu qaban doono bulshada reer ceel waaqi burqaan horta wuxuu noqon doonaa isbitaal habeen iyo maalin bulshada ceel waaqi u shaqayn doona insha allah magaalada saan ka war hayno waxaa jirta baahi caafimaad maanta lama dhihi karo boqolkiiba boqol cid walbaa dhammaystiri karto waxaan usoo taagneen iyadoo haween walbo gabar soomaaliyeed oo magaalada ku dhashay ku dhiig baxday ama ibida ay ku hartay oo meel faleenba ama cirbud yar xataa wax looga qabto la waaye waxaana marka hadda kadib diyaar u nahay inaan wixii anaga karaankeenna oo tabarteena aan bulshadan u qaban karno inaan maaragta hadda kadib insha allah aan kula tacaalno isbitaalkan wuxuu ka koobnaan doonaa qeyb shaybaar ah shaybaarka marka waxaa yaalo haddii dhiigga ay tahay wixii qalab oo casri oo magaalo weyn laga isticmaalay sida hormoonadii tayrodka ama qanjarka ragga maaragta ku dhaco waxyaabihii baaritaanka lagu sameynay haddii ay tahay mashiiminka dhiigga guuda guudka ama kolestaroolka iyo waxyaabahaas lagu baarayo isbitaalku uu ka koobnaan doona uu leeyahay qeyb raajata ah oo x-ray x-raygana ayadaa noocyo badan ay kala leedahay midaan waxaa la dhahaa digital x-ray oo maaragtay x-rayga hadda casriga caalamka laga isticmaalay waxaa kaloo isbitaalka leeyahay farmashiye habeenaya maalin shaqayn doono oo maaragtay daawooyin kala duwan oo tayadooda wata ay leeyihiin sidoo kale isbitaalka waxaa laga heli doonaa adeeg qaliimada guud oo dhakhtarka qaliinka noo qaabilsan oo noo joogo shaybaarkana sidoo kale waxaa u keenay dhakhtar oo maaragtay isagana takhasuskiisa uu yahay shaybaar iyo maaragtay qeybta imajinka ama x-rayga iyo waxyaabahaas marka insha allah waxaa rajayn doonaa bulshada qeybaheeda meel kastay kala joogaan inay ka faa'iidaystaan adeegaas insha allah laguna soo kordhiyey ama lasoo dhigay inta badan adeegyada muhiimka u ah caafimaadka oo xoogaa juhdi fara badan aan gelinay inta tabarteenna ah annagoo isku dayeyno baahiyada degmada ay qabtay oo loo aadi jiray meelaha kale ama loo gudbi jiray ama magaalooyinka gobolka annaga nala mida loo aadi jiray inaan ka kaafino bulshada oo caafimaadkaasi adeegyadaas ay u baahan tahay aan siino inaan keenno aan soo kordhinay inaan soo bandhigno yaan maaragtay xafladda u qabanay adeegyadana waa sida hadda uu iin sheegay dhakhtarka asaga iin faahfaahiyey sida raajadoo kale oo hadda casrigeedoo la idiin sheegay baaritaanada guud noocyadoo kala duwan oo inta muhiimka ah inta badan oo baaritaano ahayd oo dhammaystiran iyo dhaqaatiirtoodii oo maaragtay xirfad u leh iyo maxaa la dhihi jiray dhaqaatiir ayagana qalliin kuwa joogo iyo kuwa soo socdaba oo qalimada guud fulin doono sidoo kale dhalmada oo maaragtay loogu talagalay dumarka in maaragtay ay ku dhalaan dhaqaatiir ku shaqo leh oo sida maaragtay umulisooyin professional ah